shirka golaha sare ee maareynta iyo horumarinta kalluumeysiga qaranka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed cali wasiirka kalluumeysiga ee koonfur galbeed ayaa warbaahinta waxa uu akhriyey warmurtiyeed ka soo baxay shirkan oo ah kii shanaad oo uu goluhu yeesho shirka shanaad ee golaha sare ee maareynta iyo horumarinta kalluumeysiga qaranka f m d c baydhabo labaatan iyo laba labaatan iyo afar febraayo laba kun labaatan iyo shan wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda wasaaradaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ayaa shir wada tashi ah ku yeeshay magaalada baydhabo labaiyo labaatan ilaa labaatan iyo laba ilaa labaatan iyo afar bisha febraayo ee laba kun labaatan iyo shan shirkan oo ah kii shanaad ee uu yeesho golaha sare ee maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga tan iyo markii la aasaasay ayaa looga hadlaa horumarinta iyo isla maareynta kalluumeysiga abuuridda fursado wax ku ool ah dhiirigelinta maalgashiga gudaha kordhinta waxsoo saarka kalluumeysiga gudaha mudnaansiinta ka hortagga kalluumeysiga xaddaafka ah jilaabashada noolabiyoodka dabar go-aya la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah iyo la socoshada saameynta isbeddelka cimilada ee deegaan xeebeedyada shirka shanaad ee golaha maareynta iyo horumarinta kalluumeysiga soomaaliyeed ayaa laga soo saaray qodobada soo socda ee xoojinta wada shaqaynta labada heer ee dowladda ee dhinaca kalluumeysiga kow shirku waxaa hoosta ka xariiqay mudnaansiinta xoojinta iyo koruqaadista wada shaqaynta wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk golaha wuxuu ayiday muhiimadda ay leedahay daadejinta adeegyada horumarinta kalluumeysiga taasoo kaalin wax ku ool ah ka qaadan doonta hirgelinta qorshayaasha midaysan ee lagu horumarinayo kalluumeysiga iyo ka faa'iideysiga kheyraadka kalluumeysiga waara ka hortagga la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada iyo kalluumeysiga xaddhaafka ah golaha wuxuu isla qaatay in go-aano midaysan oo deg deg ah laga soo saaro kalluumeysiga xaddaafka ah jilaabashada noocyada kalluunka ee dabar go-aya iyo ilaalinta deegaanka iyo noolabiyoodka si looga fogaado xaalufinta iyo dhibaatada gaari karta deegaan xeebeedka b golaha wuxuu isla qiray saameynta kalluumeysiga sharci darrada ah ee ku leeyahay dalka iyo sida ay muhiim u tahay in la hirgeliyo qorshayaal cadcad oo looga hortegayo laguna dagaalamayo kalluumeyska sharci darrada ah c dhiirigelinta waxsoo saarka gudaha iswaafajinta magacyada wasaaradaha iyo midaynta hanaanka xogruurinta casriga ah golaha waxa uu bogaadiyey islamarkaana codsaday in la dardargeliyo dhismaha guddiga kormeerka iyo ilaalinta tayada kalluunka ee dhowaan lagu gaaray shirkii ka qabsamay magaalada muqdisho bishii janaayo ee sanadka si loo dhiirigeliyo waxsoo saarka kalluumeysiga gudaha golaha wuxuu isla qaatay in la taageero kalluumaysatada gudaha la abuuro fursado wax ku ool ah iyo in la sameeyo suuqyo kalluumaysi oo casri ah sidoo kale golaha wuxuu bogaadiyey shirkadaha kalluumaysi ee maxalliga ah ee ku howlan dhoofinta kalluunka waxaana la faray in ay raacaan habraacyada jilaabashada kalluunka iyo tayadhowrka kalluunka ee wasaaradda kalluumaysiga ee heer federaal si loo hormariyo hufnaanta hufnaanta bixinta ruqsadaha iyo diiwaangelinta shirkadaha kalluumaysiga ee maxalliga ah golaha wuxuu mudnaan gaara siinayaa midaynta ruqsadaha heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana la abuuro nidaam ay wada adeegsan karaan wasaaradda kalluumeysiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumeysiga ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk golaha wuxuu soo jeedin in la iswaafajiyo magacyada wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumeysiga ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk golaha wuxuu soo jeedinayaa in barnaamijka f s n a u lagu daro bulshooyinka ku nool xeebaha si loo helo xog dhammaystiran oo la xiriirta sugnaanta cuntada waqtiyeynta shirka xiga ee f m d c golaha wuxuu isla qaatay in shirka xiga ee golaha uu qabsami doono inta u dhexeeya labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo sideed bisha may ee laba kun labaatan iyo shan wuxuuna ka dhici doonaa magaalada muqdisho